kulan uu soo qaban qaabiyey maamulka degmada diinsoor ayaa ahaa mid ay bulshada gaar ahaana dhallinyarada iyo su-aalo lagu weydiinayay maamulka isbitaalka degmada mashaariicda caafimaad ee uu helo isbitaalka iyo sida loo maareeyo sidoo kalena dhallinyarada ayaa su-aalo weydiiyey maamulka degmada si iyaguna ay uga jawaabaan baahiyaadka shaqa ee deegaanka ka jirta madasha ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada diinsoor ku-xigeenadiisa saraakiisha caafimaadka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada si ay wax badan u ogaadaan si loo maareeyo mashaariicda caafimaadka ee halkaasi tagta qaar ka mida dhallinyarada ayaa su-aalo dhowr ah weydiiyey maamulka isbitaalka su-aashuna waxay tahay doctore waxaa jiro aad ka tahay agaasimaha isbitaalka waxaa jiro baahiyo tiro badan sida waxaa jiro markasta imaanayo ilmo dhisi ah isbitaalkaas u baahan in markaas lagu xanaaneeyo ama gargaar loo fadiyo haddana ma jiro markaas dee baahi noocaas in badan oo jirtaa laakiin hadeer ma jiro macnaha dee wax qababtiro ama baahiyaas qababtiro
markay maaysin qorshaasheen ini maana qofka qeylo tacdus birtas maanayda dareen masiis
doctore aadiyada mahadsantaa sharafan waqti artid horta musaafariisa suaalsiin warsana mashruuca damal caafimaad waa in badan lagu hadali marka kolley mashruuca damal caafimaad waqtiga dalaabteeda kuwa kamid bulshada reer dulsorna meartada hami dhanka kale doctor cabdulaahi sani oo ah maamulaha isbitaalka degmada diinsoor ayaa su-aalaha la weydiiyey ka jawaabay
degmada hadda inta active agta waa toddobo xarumood oo marka mobile teamka marka laga reebo laakiin xarumaha fixidka aya sida tusaale ahaan dhamal caafimaad saddex xarumood oo qaybta caafimaadka weyda main hospitaalka bilaa iyo waaberi kasoo horgaraana dhakhaatiir kala duwanyan oo dhamal caafimaad ka saabsanyan sida garaado hadda laba xarumood maadaama hal xarun kalaysan hadda gabaws ayay laakiin insha allah weli howsha hadda finowdan herna ama xarumooda isna active in nutrition garada dhankooda health wasaaradda soqodkulaati qayb kamid ah kasaga shaqaasha marka meeshii nutritionka dareer hadda sida anjawida camal dhanka caafimaadka meesha ka caawisaa wasaaradda caafimaadka waa dhanka caafimaadka guud ugu dambeynna gudoomiyaha degmada diinsoor axmed aadan cabdi ayaa dhallinyarada u sheegay siday mashaariicda u maareeyaan su-aal kalaa jirtay oo in badan soo noqnoqotay oo ahayd soo marinay cali xuseen uu weydiiyey toorkii dhuumayka oo ahaa halka ka hor shaqaalo la qaabatay iyo sala jawaabteeda oo imtixaankii guulaystay shaqana helay ayay dhici karto in loo musuqmaasuqay ama si kale ay ku baxeen oo ay tahay xaq ka maqan degmada diinsoo dhallinyarta cali waa mahadsan tahay barnaamijkaasi hadda kor uu soo gaaray meel fiicanna ka meel fiican waa ka gaaray laakiin dadka degmada diinsoor wax ka codsanaya wax tagey weligiin haddaba kicina haddaa horumar rabtaan haddaad mar walba gadaal fiirisaan weligiin ma soconaysaan saaxadda siyaasadda iyo la tartanka degmooyinka iyo qiimaha leeyihiin wuu dhumaya hala shaqaysto meeraha hala fasho